asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaa baan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinta murtada maanta ee dhinacyada farada badan tusaalayaasha badan iyo ujeedooyinka farada badan dadkeenna fahansiisa waana xubinteennii badanaaba aan halkan sida joogtada ah ugu wadaagi jirnay xubinteenna maantana idamka iibi waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu arkay wiilkiisa oo nin uusan aqoon fiican u lahayn si saa'ida ugu kalsoonaaday wuxuu arkay wiilkiisii oo si saa'ida ugu kalsoonaaday haddii eebba idmahayo nin uusan aqoon qodo dheer ama barasho fiican u qabin ayuu wuxuu arkay wiilkii oo aad iyo aad ugu kalsoonaaday kalsooniduna sideedaba waxay leedahay heerar ama darajooyin loo baahan yahay inay marto haddii darajooyinka iyaga ah la marin waayo ama meelahaas iyagaa laga qiyaas qaadan waayay waxay noqonaysaa kalsoonidaadu hal bacaad lagu lisay ama xoog doofaar lagu eriyey taa iyada ahana ma ahan mid loo baahan yahay waana sheekooyinka haddii eebaidmahayo isla awlaadda lafteeda markii la barbaarinhayo loo baahan yahay in wax fara badan looga sheego si carruurtu ay wax fara badan uga fahmaan nolosha iyo qaababkeeda kala duwan walow mahmaa soomaaliyu ay leedahay haddii eebaidmahayo candho dameer iyo hadal waayeelba gadaal bay ka soo baxaan oo laga yaabo markaa da'da soddonka gaadho inay kugu soo duxaan laakiin waaga hore ay ciyaar kula yihiin waxaasoo dhan ninkii marka markuu arkay wiilkiisii oo aad iyo aad kalsooni dheeri ah ugu qabaa ninkaas isaga ah ee uusan aqoonta badan u lahayn ayaa waxa uu jeclaystay bal inuu wiilka waaniyo masalo maaragtay aad iyo aad u wanaagsanoo hadday diin iyo dhaqan tahay labadabana khusaysana oo bal wiilka wax ugu sheego uu aad iyo aad u fahansiiyo marka wuxuu ku yidhi aabbo ninkan odayga miyaad taqaanaa ee aad kalsoonida badan u muujinayso aqoon dheeri ah miyaad u leedahay ma waxaad tahay nin aqoon fiican ule ninkan oo uu kalsooni nooca saasaad ku siisay kalsoonida markaasuu yidhi aabba ninkan waan aqaanaa waa nin fiican waa nin sidan ah waa nin maaragtay saas ah waa nin aan ku kalsoonahay adu waa wiilki yaraayi waa hamhamleeyey waxyaalo fara badanna waa uu sheegay odaygii marka kamaba buujininba wiilkiisa maadaama uu ninkan aad ugu kalsoon yahay waxa uu ku yidhi aabbo haddii aad rabto nin inaad barato ama haddii aad rabto qof inaad aad iyo aad ugu kalsoonaato saddex arrimood baa mid lala sameeyaa ee saddexdaas samee haddaan ku leeyahay bilow saddexdaas samee oo ku dhaqaaq haddii aad rabto kalsooni fiican inaad ninkaa ka hesho ama aad barasho wanaagsan ka hesho wiilkii baa yidhi haye aabow baa saddexdaa arrimood ii sheeg markaasuu ku yidhi aabo ninkaad baranayso jid la mar oo safar la gal jid la maroo safar la gal ama jadiin la wadaago wax ku darso oo xoolihiisa iyo xoolahaaga si wada jira isla cuna oo waxaad haysataan isla cuna idinka oon kala lex jeclaysanayn oo middaa iyada ku tijaabi ama si kale la wadaago taa ka badaayo jaba la dego intaad deris la noqoto aad iyo aad kontarool fara badan iyo maaragtay xuuraan fara badan samee waxaan maqli jiray deriskaagu waa markhaati aan lagu dirsanin mahmaahdaas ayaan maqli jiray oo afkeenna hooyo ka mid ahay deriskeennu waa markhaati aan lagu dirsanin dee markhaatiga xogtaadoo dhan buu ogyahay iyo howlahaaga iyo arrimahaaga wax fara badan buu ka ogyahay taas ayuu wiilkiisii ku qanciyey oday wiilkiina haddee sidaas iyada ah iyo talada aabbihii inuu raacaa waa ku khasbay mana ahan hadda ee cid walboo xitaa xubinta maqlaysa ayaa talada noocanihii ay u taallaa waad inoo wada tidhi aabba weeye odaygaasu waa inoo wada yidhi mahmaahda aan ku darayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninkii been ku cabbaa been kuma durduurto waxaa la yidhi been ninkii ku cabbaa been kuma durduurto